بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا athani kii labaad ee qeybihii istisxaabka kaba mid ahaa waa alistisxaabu istisxaabka aladii istisxaabkaasoo dalla uu ina tusayo asharcu sharcigu calaa hubuutihi sugnaanshaha uu sugnaanayo iyo wa dawaamihi dawaamkiisa uu ina tuso kaas baaba adigu uu yahay kastisxaabi dahaarati dahaaradii oo la wato lala saaxiibaba weeye binaa'an binayn lagu binaynayo calaa maa madaa wixii tegay ee minal wuduu'i weyse ahaa taa lagu binaynayo xataa yasbuta ilaa uu ka sugnaado naaqidun wax buriyey weysadaas bal qeyb baynu soo aragnayo waa qeybtii uu yidhi istisxaabu alcadami alasli ama baraa alasliya taas istisxaabkeed dee kollay sidaan soo aragnay istisxaabku waa adigu xukum ama amar inoo sugnaaday aynu ognahay inuu sugnaaday ama xukum caqliyaha ku sugnaado sida baraa'ada asliyada ah ama xukum sharciyaba ha ku sugnaadee la ogaa subuudkiisa oo aan lana ogeyn oon la arag weli oon la helin wax bedelaya oo dee markaas iyadii sugnaanshaha hore uun lasii wato oo dee kol haddii wax bedelaya aanu jirin dee waxa weeyaan waa sugnaa sugnaanshihiina wax bedelaya maynaan arag xataa haddii taradud yimaado ama shaki ama waxyaalo aan dee bedeli karahayn aan xukunka hore iskaga sugnaanuu noqon hadduu ahaa nafyi baabkiina waxaynu ogeyn inaanu jirin markii hore oo ama bara-ada asliyada aan ka ogaana ama dee xukum sharciga oo dee hore u jirayba ha noqdee oo aynu nafyigiisii ku sugnaano aynu iska haysanno kol haddaa wax markaa bedelaya oo wax sugaya aanu jirin taasunbaaba istisxaabku si guud ugu yahay markaas bara-adii oo dee iyadu xukum caqligay ahayda waan soo aragnay tanna muxuu leeyahay arrin baynu ogeyn dee waxa weeyaan sugnaashihii sharci ahaan baanaynu u ogeyn oo macnaa dee wasfi baa jiray xukum sugaya oo hore aynu u ogeyn ay kaba mid tahay bal matal masaladan daharadu soo qaato wuxuu waa weysaystay waa weyse qabay weysadiisii muddaba ha ka soo wareegto markaa wax bedelayo oo ama wax deen burinayo uu xusuusan yahay ama jira oo imaka la og yahayna ma jirto xataa haddii shaki yimaado sugnaanshaha hore ee ay noo sugnayd xukumkan sharcigii ama wasfigan sharcigee dee waa axkaamkeena ee weysadii ah ayaan iska wadanaynaa kii baan ku sugnaanaynaa ilaa wax dee cad oo burinayo oo waxyaalihii nawaaqadaha aan helo amsilada kale inoo soo wadaa ruux baa haweene guursado waa qabo caqdigood dee caqdi markaa sharcan sugan buu ahaa waa dee markaa caqdiga dawaamkiisu haddaan wax bedelayo la helin dalaaqi iyo fasqigi wixii dee sugnaanshihiisaasna waa xukum sharci iyo dawaamkiisaas dee kol haddii bal markaa caqdigaas hore u jiray wax bedelay oo caqdigii rafciyeyna aynaan helin arrintii waxaa lagu sugnaanaya caqdigii inuu jiro caqdigii waa jira uun oo bal matalan xataa saas daraaddeed ruuxu hadduu caqdigaa hore u horeeyey shaki dalaaq soo galo talow miyaad furtay mise maad furin ictibaar ma yeelanayo shakigaasi ila waa wax sugnaa istisxaabkaasa markaa jiraya bal taas weeye tan uu imaka qaybta labaad uu kaba dhigay oo wuxuu dhi alistisxaabu istisaabku aladii kii weeye dalla uu na tusayo asharcu sharcigu calaa hubuuti sugnaanshihiisiyo wa dawaamihi sharcigu uu dee xukum sharcigo hore ayaa jira ama waxa weeyaanun wasfi baa jira wax sugayay oo dee markaa sharci ahaanna wax kuba sugayay taas wadalika kastisxaabi dahaarati dahaaradii oo la wato weeye oo lala saaxiibo macnaa layskaga sugnaado iyadii binaa'an iyadoo lagu binaynayo calaa maa madaa wixii tegay ee minal wuduu'i waa weysadii horeysay xataa yasbuta ilaa uu kaba sugnaanayo naaqadun wax buriya wastisxaabi baqaa'i nikaaxi istisxaabka lala saaxiibayo weeye ee layska wadanaya guurku inuu baaqi yahay macnaa guur inoo sugnaaday inuu jiro oo dee taa la xukumayana kol haddii dee subuudkiisii binaa'an binayn lagu binaynayo calaa caqdi zawaaji zawaajka caqdigiisii asaxiix ee saxiixa ahaa sharcan sharci ahaan uu saxiixa ahayo ee kol haddaan wax rafcinaya oo waxyaalihii sharcan rafci kari lahaa aan la helin xataa shakiba haba noqoto iyo taradud talow nikaaxaasi miyuu jiraa mise ma jirin marka lagu taradudo nikaaxii hore sugnaabaa layska wadanaya wa baqaa'i lmilki ama dee waxa weeyaan lahaansho iyo milki wax la milkiya baaqinimadiisa uu baaqi yahay weeye filmabiici wixii mabiica ahaa ee laba iibiyey binaan iyadoo lagu binaynayo calaa caqdi lbayci saxiix beecii saxiixa ahaa caqdigiisii sharcan oo tanna waa adigu waa isla wada baaboon caqdi share markaa dee saxiixa ayaaba dhacay oo wax lagu kala iibsaday ee wixii mabiicda ahaa ciddii uu milkigeeda galay ama dee milkiday ayaa leh haddaba haddii xataa shaki yimaado oo wixii ama dacwaba ay timaado cid kale ay sheegato anigaa leh ee ilaa la helayo wixii xukumkaa hore ee inoo sugnaaday bedelayay oo ah milkigan ruuxan u sugnaaday bedelaya la helayo kii horaa lagu sugnaanaya ciddii kale dee taa wax kale ka la imanaysana dee inay xujo cad la timaado mooyaane lagama aqbalayo dacwo iyo sheegasho iyo xujo iyaduna aan waxaa hore sugnaaday aan bedeli karahayn oo dee aan rafcin karahayn lama aqbalayo wa baqaa'i shuqli dimati man shaksi dimadii shuqulinkeeda la shuqliyo ama ay tahay mid mashquulo ah baaqinimada ay baaqi tahay weeye atlafa baabiiyey shay-an shay cidi leedahay oo damaankiisii markaa laasimay binaan iyadoo taa lagu dhisayo lagu binaynayo calaa maa sadara minhu wixii kasoo fulay min itlaafin itlaafa oo matalan horeynu usoo aragnay asalku waxa weeye albaraa'a alasliya oo ay ka mid tahay ruuxa ama macnaheedu ay tahay ruuxa dimadiisii beri ayay ka tahay wax shuqliya ilaa la helayo wixii keenayay shuqlinta ama takliif sharciga ha noqoto ama xuquuq kaloo laasimaysa haba noqotee la helayo taasba asal ah oo asalkaa hore ilaa wax bedelaya la helaya waa lagu sugnaanaya ama tani maxay tahay ruux baa adigu dee xaggiisa ay wax ka dhaceen damaan keenaya ama damaan iyo dee keenaya oo isagii cid kale waxay leedahay baabu telaf ama itlaaf ku sameeyuu baabiiyeyba adigu waxa markaa dee sugnaaday oo korkiisii ku sugnaaday xaqan kheyri leeyahay damaankii taasaa ku sugnaatay inuu suganyina waynu ogeyn iyada markaa bara'adii asliyada ahayd waa tanoo dee ahayd bara'atu dima way isbedeshay dimadiisi maanta waa mashquul haddaba taasi hadday jirtay oo imaka uu sheegtu idhaaho wixii aynu ogeyn inuu korkiisa ku sugnaadee lagu yeeshay ee laasimay may waa bixiyeyba ama si kale iyada taasna asalkii muxuu yahay inay wixii maanta dimadiisii mashquulay ahayd istisxaabkan markaan eegno xukumkii hore ee ahaa shuqulkaa dimadiisi ay mashquul ku ahayd ama isaga ay laasimtay dimadiisii waxan dammaankii ayaa jiraya ilaa uu dee sugo wixii bal matalan taa uu kaga beri noqonaya ilaa uu sugo oo macnaha taas waxa weeyaan ayay noqonaysaa istisxaabkii tay hore ee la ogaa iyo waxaa sugnaadaa la wadanaya markaa kalley waxaan arki doonaa guud ahaanba istisxaabka qaybahan uu inoo sheegaya amar la ogaa markii hore inuu sugan yahay ayaa sugnaanshihiisii la wadanayaa ilaa wax la bedelayo la helayo ama amar la ogaa inaanu jirin oo nefigiisii la ogaa ayaana bal matalan aanu iska wadanaynaa nefigiisii ilaa wixii bal matalan dee wujuudkiisa ama iijaabkiisa ama wax kaleba tilmaamaya sugayay aan helayno nefigaa horeaan iskaga taagnayna macnaa wixii hore inoogu sugnaaday ayuunbaan baaqi ku noqonaynaa taa dee kolleyna waxay umuurahaasi imanayaan sidaan markii horeba soo aragnay marka daliil sharciya la waayo dee wax matalan dee ballaamo qur-aana ama sunnihii oo nudqiga uu kasoo cabiri jiray ma jiraan ijmaac meeshii ma jiro qiyaas xukm lagu haleeshiyo qiyaaska ictibaartalaynu soo marre saxiixa ah ma jiro daliil sharciyaa la waayey arrintan istisxaabkiibaa xaggiisii loo kacayaa oo markaa wax la adeeg la daliishado oo la xujaysto oo ama axkaam lagaba rasibo markaa noqonaya laakiin waa marka aan daliil sharci oo markaa wuxuu noqonaya adilada waxyaalaha ugu dambeeyuu noqonaya waa markaan adilada sharciga afartaynu soo marrayba la waayo ee bal matalan ayaa isagii uu noqonaya wax umuuro ama axkaamu dee markaa surooyinkii qaarkood iyadu xujay tahayba oo waa wax kollay khilaafkuna naadir yahay surooyinka qaarkoodna dee xujanimadiisa kolley khilaaf baa ku jiraya roon oo adag baa ku jiraya ee bal markaa waa taasoo marka daliilkii sharcigaha la waayo ayaa wixii hore aynu u ogeyn sugnaanshihiisa ama aynu ogeyn sugnaansho la-aantiisa ayaan iska wadanaynaa oon dee fadhiisanaynaa wixii uu jiri sidaas arrintiisu ahaan jirtay wax markaa ma hayno bedelaya marka waxay ka dhigantahay marka la waayo wax bedelayana waa iyadoonu jirin daliilkii bedelaya xukunkaas ama waxaa hore inoo sugnaaday de kol haddaan daliilkaa hore ee bedelaya aan daliil bedelaya aanu jirinna xukumkii horea iska socda weeye wixii horuunbaa jira oo soconaya taasunbaa macnuu noqon falxukmu haddaba xukum bidalika umuuraha laba xukumo istisxaabun waa istisxaab lilxukmi xukumkii la wadanayo aladii xukmkaasoo dalla daliilu sharciyu daliil sharciyi uu ina tusay calaa hubuutihi sugnaanshihiisiya wa dawaami oo dee weysada ruuxu markaa weysaysto weyse qabnimadiisa uu markaa wixii weysadan loogu baahnaa in lagulaba yimaado uu kula imanayaa xukum sharciyay ahayd oo kale dee haddii bal matalan uu dhaco caqdi saxiixi milkigii iyo dee waxa weeyaan taas waa aataartii kaba dhalanayso waa xukum sharci ama wax sharcigeenu keenay marka caqdigii zawaajkii saxiixa dhaco iyaduna waxyaalihii dee bal matalan caqdigan ama nikaaxan kaba ratimayee dee bal matalan umuurihii dee bal adigoo labadan shaksiye imika isguursadii waxyaalihii dhexdooda kaba ratimay waa wuxuu ratimayo oo dee waa nikaax jirayo dee ay ugu weyn tahayba banayntan la isuba baneeyey xaggii istimtaace iskuba istimtaacaan iyo dee waxyaalihii kale axkaam ah haddaba waxoo dhammi waa umuuro sharcan lagu ogaa sugnaanshihiisa wax haddaba markaa way isbedeli karaana laakiin dee wixii bedelaya haddaan la helin waa aynu markaa xataa shaki iyo taradud yimaado tii hore baan ku sugnaanaynaa walam yaqud alilmu calaa tabayrin wahada nawcu nawcan marka wuxuuba yahay sanoo kale xukum sharciya wuxuu tilmaamay ujeedadu wasfi baa jira waxyaala ay ku sugnaanayaan ama ay kaba ratimayaan sharciguna dee waxyaalaha isaga la yimi kaba ratimaya awsaafta iyo wasfiyadaa jira bal markaa wax bedelayaana aanu jirin in kii lagu sugnaadaa noocani laa khilaafa fii wujuubi alcamali bihi buuli in nooca caynkana lagu camalfalo waajibnimadkiisa wax khilaaf oo ku sugani ma jirto cinda alusuuliyiina usuuliyiinta agtooda ilaa an yahbuta ilaa uu ka sugnaanayo mucaariduna wax caaridaya ilaa aan helayno wax bilmatalan ama weysadii oo kale caaridaya waa naaqib sugnaaday ama nikaaxan ee dawaamkiisii wax joojinaya oo rafcinaya aan helayno ama milkigii naqlinayaboo meel kaleba uba naqlinayo dee waaba isagoo beec kaloo si dhacama dee wax adigu caqdi kaloo meeshii yimi ama si kaloo dee milkigiiba uga guuray ama suuradan dambe oo ah dee inuu waxa weyaan waxaan beri ka yahay wixii la ogaa dimadiisu inay mashquul ku tahay ee xaqee laasimay inuu beri ka yahay wixii dablematalka waxyaalahaasa mucaaridkii noqonaya ilaa taa la helo dee xukumkii horunbaa iska jira arrintuna marka la daliishanayaan leenahay me nikaaxani waa baaqi dee waa waxaa sharci ahaan inoogu sugnaaday ee wax bedelaya aynaan la helin ayuunbaa wadnaayo dee kollay nafkii taa hore sugayuunbaaba ayaan daliishanaynaa qaala wastaa waxaa yidhi azarkashiyu imaamka macruufka ee kollay kutubta usuushana kutub waaweyn oo ama dee uguba ahamsan kaba mida leh horena aan u soo aragnay tarjamadiisa ayaa sidaa yidhi annawcu thaalisu nowcii saddexaad ee anwaacda istisxaabka kaba midi istisxaabu daliili daliilkii oo la wato lala saaxiibo oo dee la yska haysto wey maca ixtimaali mucaaridi ku isagu daliilkan caaridayo ixtimaalkeed iyaduu jiro oo ixtimaalkaasna qaa'im yahay falcumuum oo matalan maxay tani tahay kol baa daliil sharcigi jiraa daliilkii sharciga ahaa dee daahirkiisii waxbuu keenayaa laakiin ixtimaal baa jira in bal la helo wax daliilkan waxaan dee guud ahaan aan kaba faa'iidaysanna caaridaya inuu yimaadaan marka kolley taasi waxay ku imanaysaa waa halkii caamkii iyo idlaaqii bay ku imanaysaa oo daliil baan helay caama xukun buu inoo faa'iideynayay dee cumuumkiisuna sidaan soo ogaanay waxa weeyaan afraadan isagu lafdigan caamkii uu suubadoo dhani hoostiisa imanaysay baa xukumkan oo dhammi ka dhaxeeya xukumkani shamlinaya laakiin hadda goor cumuumka waxa ku yimaada takhsiis marka ixtimaal baa jira iyoynaan markaa inoo muuqan iyoynaan arkinbe in daliilkan wax khaas yeelaya in qaaliban waa badan yahay in waxyaalihii cumuumaadka ahaa la khaas yeela ayaa iska badan mucaaridku waa halkaas oo ixtimaal baa jira in daliil wax khaas yeelaya la helaya iyoynaan imaka inoo muuqaninbe xagga idlaaqana kale waxaa yimid dee nas ama daliil dee mudlaqa ayaa yimi oo dee wax qaydo oo la socda aanu jirin oo markaa ay noqonayso dee daahirkiisa markaan eegno inaan idlaaqiisa iyo qaydla-aanta ugu camal fallo haddana dee waxa iyadna iskaba badan waxyaalahan mudlaqaadkaa in taqyiid si uun ugu yimaado anwaacda taqyiidkana waa ti aynu soo marray qaybo kaba mid ah oo uu naskii la qaydo ee suwartii markaa mudlaqani uu shamlinayay barhkood ay baxaan oo ay noqoto xagga xukumku iyadoo qeybkan la ilaalinaya in sidaa loogu camal falta ixtimaalkaasaa jira hadda markaa maxay tahay masaladu ruuxii waajib kuma aha markuu nas caama helo horta inuu balbaxtay intii aanu ku camal falin uu tatabuco adiladii iyo markaas uu tatabuco oo bal markaa uu hubsado inaan wax khaas yeelayaa jirin ama uu hubsado inaan wax qaydayaa jirin ee idlaaqan ama cumuumkan iyadoy tahay dee inaan waxa weeyaan meeshii kol haddaan daliilkii inoo muuqan xukumkaas hore ee iminka laftigan aan ka faa'iidaysanay uu iska jirayo inuu ti ugu camal falaa meeshii waa caadi oo way u bannaan tahay marka ixtimaalkaasna waa jira marka markaan cumuumka cumuumkiisii u qaadanayno iyadoo weliba dee ixtimaal mucaarid uu jiro waayo hadduu inoo sugnaado mucaaridka khalaas ee waan khaas yeelaynaa kan kanna waan qaydaynaa ee markaanu inoo sugnaanin taasi aanay nooguma sugnaanin ixtimaalka mucaarid ee ay suurtagaltay in takhsiis jiro ama ay suurtagaltay taqyiid inuu jiro iyaday taasi jirto inaynu xukumkan guud ee ama cumuumka ama idlaaqa iska wadano aynu iskaga camal fallaa taasna iyadna waa wax dee bal matalan waa halkan istisnaadka uu sheegayo waa noocan waana wuxuu ruuxu dee inta uu laga helayo taqyiid ama laga helayo takhsiis idlaaqiisii cumuumkiisa ugu camalfali kara naskii bal markaa istisxaabu daliil maca ixtimaal almucaarid marka almucaarid fal cumuuma cumuumkii yustasxabu waa la wadanayaa waa lala saaxiibayaa ilaa an yarida takhsiis nooga ujeedadu waa la haysanayaa la qaadanayaa la yskaga camalfalaya cumuumkii baa loogu camalfali ilaa an yarida ilaa uu ka soo aroorayo takhsiisun wax khaas yeelaya lianna tacdiilahu cumuumkii oo la tacdiiliyo oo bidacwa la yidhaha horta imika kuma camal falaynasan ilaa aynu iska hubsanno inaanu mukhasis lahayn oo sidaa loo cabdilo bidacwa albaxthi sheegasho baxthi la baxseeyo can mukhasisin wax khaas yeelay taa dacwadeed lagu cabdilo tacdiilun lishariicati waa shariicadii oo la cabdilayo macnaa naskii caamka ah ee ku yimid ama qur-aankii ama xadiiskii haddaan idhaahno imika san uguma camal falayno horta aan baxsino bal aan hubsanno inaan wax mukhasisi jirin oo ilaa intaan taa ka hubsanayno isagii maba qaadanayno waxay noqonaysaa shareecadiibaa inaytani uu ku sugan yahay axkaamteedina uu kaba mid yahay shareecadii oo la cabdilayo kol haddii dee nusuusteedii noocan ahayd oo iyaduba aan yarayn layskaga tago taas bay noqon marka waxa weeyaan ilaa haddii aynu helno mukhasiskii waa sax takhsiiskan ku camal falaynaa oo wixii wayu takhsiiskani saaraya xukumkii caamka waan ka saaraynaa laakiin marka aanay taasi jirin cumuumkii baan iska daliishanaynaa oo dee waxa weeyaanun maaha in la odhanayo may cumuumkii ilaa la ogaaday inaanu mukhasis lahayn lama daliishan karo ama laguma camal falayo lama odhanayo wanasu naskii yustasxabu naska horeynu usoo aragnayoo waa wixii macno keliya uun mooye macno labaad aan ixtimaal ahayn ee taa kuba cadaawo halkii daahirka iyo mu'awalka iyo naska iyo waa ti aynu kuba soo maray marka naskana dee waxa weeyaan imika cumuumka iyo idlaaqa iyo takhsiis ama taqyiid baa kuba yimaada daahirkaoo kale ta'wiil baa kuba yimaada walow waxoo dhammiba ay adilo u baahan yihiin naskana saynu soo maray dee ta'wiil inay kuma imanayo ee waxaa looga tegi karaa isaga in loogu camalfali karahayna waa iyadoo naskhi uu yimaado oo la nasakho in haddii kale waa macnaha keliyuu leeyahay ixtimaal kale kuma sugna haddaba marka nas oo kale aynu aragno wax nasana yustasxabu waa lala saaxiibayaa xukunkiisiibaa layska wadanayaa layskaga sugnaanayaa ilaa an yarida ilaa uu kasoo aroorayo naskhu oo wixii nasaynu aragnay horta intaynaan ku camal falin arrinku ma noqonayo aynu baxsino bal waxnaynu dee inuu xukumkani uu yahay xukum saabitoon mansuukhayn hadduu inoo muuqdo waa sax haddii aanu muuqan dee waxaan iska wadanaynaa inaanu naasikh jirin asalku wuxuu aha cadama naskiya oo bal markaa ilaa uu ka imanayo wax naskiya wa min amhilati dalika ta amhiladiisa waxaa kaba mid ah ana fariiqan koox min ahlilcilmi ahlilcilmiga kaba mid ah ayaa qaaluu waxay yidhaaheen bijawaasi nikaaxi zaaniyati tii zaaniyada ahayd guurkeedu inuu bannaan yahay qabla wadci xamlihaa intaanay umulin iyadoo uurkii leh in lagu meherku qabanayo oo in la guursadaayo bannaantay bay badhkood yidhaaheen ee badhna may odhan kolleyna waa aimadan madahabaha ayaa ku kala qaybsan oo dee bal matalan shaaficiyada iyo xanafiyadu nikaaxan ama dee biyahan zinada kaba yimi iyo waxaan ictibaar ma siiyaan ama xurmo uma yeelaan oo nikaaxu uu qabanayaabay dhaahan iyadoo uurkiila kol haddii dee ay markaa waxan uu zino ahaa walow ay ku kala qaybsamaan laakiin marka caqdigu dhaco miyuu la kulmi karaa mise lama kulmi karo xanafiyadu ilaa uu dee haddana ay ka dhalayso lama kulmi kara ay dhaahaan kana qoladan kalena ama shaaficiyada uu la kulmi karaa ay dhahaan ama labada qole ee kale saa maalikiyada iyo xanaabiladu nikaaxu dee zinaba aduu waxaan xamli jiraba xamligana zina yahay dee xamliga kalena khilaaf ma jire ayaa dee nikaaxi ma qabanayo ayay dhahaan marka waa tan fariiqan uu sheegaya waa taa أن فريقا من أهل العلم قالوا بجواز نكاح الزانية قبل وضع حملها wasaxiixu qowlka saxiixiina cadamu ljawaasi inaanu bannaanayn weeye haweenay uur leh oo zino uurkeed leh in la meheriya waliqowlihi tacaalaa wa uulaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna kuwii uurka u saaxiibka ahaa ee uurka lahaa ajashoodu waxa weeye ciddadoodan dee markay dee waxaweyaan muddadii ciddadoodu ay ku dhammaanaysee hadhow inay guursadaanno uu bannaanaanayo an yadacna inay dhigaan xamlahunna uurkooda ay dejiyaan oo ay dhalaan taas ilaahay baa saa yidhin fayajibu markaa waxa waajiba istisxaab hada alcumuumi cumuumkan in la kaxaysto oo layska wato lala saaxiibo xataa yahbuta ilaa uu sugnaanayo bimaa yadullu wax daliilu ah oo ina tusaya calaa jawaasi suurati suurada bannaanideeda almadkuurati lasoo sheegay oo waxa ay tahay horta waxaan filayaa halkan horaynu u soo maray wa ulaatulaxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna iyo aayaadkii suuratulbaqara iyo siday bal arrintoodu tahay waynu soo marray ama aayaddii suuratulbaqara ee bal matalan keenaysay waa nooc tacaarud baa jiray ee keenaysay in waxa weeyaan dumarkii lagaba dhintay ee afar bilood iyo toban cidda tirsadaan meela ay iska tacaarudaya meelana kumay tacaarud ahayn marka aayaddan markaa waxa ujeedadiisu ay tahay lafdigan wowlaatul axmaali dee waxa weeye waa lafdi cumuum baa ku sugan inna lama kala qaadin oo dumarkii nooca uurkoodu ahaa iyo kuwii kuwan uurkoodu xaggan sababtiisu ahayd lama kala qaadin marka cumuumka aayaddu wuxuu keenayaa xamli kasta oo la helo ama haweeney kasta oo dee uur leh in ajasheedu ay noqonayso oo noocay dee kuma ciddo baxayso inay xamligeeda dhigto dee kollay qolooyinkan san masalada wej kale u arkaya ama si kale u dhigaya sa shaaficiyadii iyo dee ciddadii waxay ku khaas yeelayaan wixii dee bal matalan ama ka yimi nikaaxa caadiga ah ama shubho kaba yimi ee dee ictibaar ama xurmo leh ee waxay leeyihiin tan oo kale haweeneydii xataa haddii loo tago zino loogu tago dee ciddo ay ciddo tirsanaysaa iyo waxyaalahaasi may jirin bay leeyihiin bal markaa cumuumkaasi tafsiil ma jire waa haddii uu xamliba haweeneydu ay uurba leedahay waxa ajasheeda iyo cidda bixeedu noqonaysaa wadca alxamli de markaa kuwaa maxaa soo geliya cumuumkii maxaa soo geli inay iyadiiba waa uur un waxani xamli bay ma jiraan ama waa xaamil ay noqonaysaaye tii xamligeedaasi uu ahaa zine ayaa soo gelaysa marka maxaan haysanaa cumuumkii ayaan iska wadanaynaa waan xujaysanaynaa markaa suurooyinkii ay ulaatu laxmaali hoos imanayo o dhan baan u xujaysanaynaa ilaa aan ka helayno daliil saaray suurooyinkaa mid ka mida oo haddii debele waxa weyaan daliilka aan helo waa saxoo waan saaraynaa haddii kale cumuumkii ayaan xujaysanaynaa bal markaa imaka halkan wuxuu leeyahay dee cumuumkan iyaduna markaa tii iyadu ziino xamligeedu ahaana ay ka mid tahay ee iyada shamlinaya ayaan iska wadanaynaa ilaa aan ka helayno daliilkii muqayirka ee xukunkaa bedelayay taas aan helayno xataa yahbuta bima yadulu calaa jawaasi suurati lmadkuura ee kollay adilada ay laba yimaadaanna waa adilatan cumuumkan takhsiiskiisa ka baxsan weeye oon dee suuradan takhsiis ku noqon ahayn ama keenahaynba annawcu raabicu nowcii afraad waa istisxaabu lxukmi xukumkii oo la wato ahaabiti isagoo sugnaaday bilijmaaci ijmaac ku sugnaaday fii maxali lkhilaafi meel laysku khilaafsan yahay maxal layskuba khilaafsan yahay loo daliishado oo loo xujaysto oo dee wadashadiina taasunbuu noqonaya waa xukumkaa hore inaad ku sugantahay waa daliishanaysaa waad xujaysanaysaa macnaha ijmaac baa hore u jiray meel jiray kolley waxbaa iska bedelay markaa awsaaftii waxaasi lahaabaa iskaba bedelay tiibaa deeta khilaaf kala keentay oo suuradii hore ayuu ka duunaaday ee markii hore laguma ijmaacay walow dee masaladu ay tii ama waa wasfiginba wax iskaba bedeleen haddaba ijmaacii hore ayaynu iska wadanaynaa aan xujaysanaynaa aan daliishanaynaa oon u daliishanaynaa suuradan dambe ee dee ah layskuba khilaafsan yahay baan uba daliishanaynaa taa isagaa inoo sii caddayn doono kama dhacayo wa hada noocu noocani raajicun wuxuu u laabmayaa calaa xukmi sharci sharciga xukumkiisii ayuunbuu u laabmaya oo waa xukum sharciya wax markii hore kuba sugnaaday inay ijmaacu axkaamtii sharciyeed buu kaga mid yahay ayaa la wadanayaa ilaa la helayo wixii bedelayay wadashada halkan iyo la saaxiibkuna waa kii oo la daliishado kii oo lagu camalfalo kii oo la xujaysto weeye inastanbul adiladii ay ugu soo dareen oo uu daliil ay ugaba dhigeen marka bal adiladii kale la waaye oo maxay suuradani tahay an yutafaqa in laysku waafaqaba weeye calaa xukmin xukun baa laysku waafaqayaa oo fii xaalatin laakiin xaalo ku sugan xukumkaas waa xaalo axwaashiisii kala mid ahayd ama isagoo sifo gaara leh ayaa xukumkii laysku waafaqayaa uma tataqayaru waxay isbedelaysa oo doorsoomaysaa sifatu lmujmaci calayhi wixii lagu ijmaacay ee dee mujmacu calayhiga ahaa ayaa sifadiisa isbedelaysaa oo waxba iska bedelaya markaasaa maxay noqotay isbedelkana muxuu keenayaa wayakhtalifu way iskhilaafayaanoo almujmicuuna fii kuwii markii hore xukumkan isku khilaafay isku waafaq isagoo xaalo kuma sugan markii sifaadkii ay wax iskaba bedelaan ayay isku khilaafayaan taasay noqonaysaa marka waxay noqotay suurada dambe meel nisaac iyadoo suuradii hore uu kasoo bedelmay ay meel ijmaac ahayd marka maxaa dhacaysa fayastadilu uu daliishanayaa man lam yuqayirkii aan bedelin alxukma xukumkii aan bedelin bisasxaabi lxaal xaalkii hore oo la wata ayuu daliishanaya oo maalan markaa dee kol haddii la iskhilaafay labay u kala baxeen mid isagu xukumkii hore ku ijmaaceen meeshii iskaga sugnaadooo xukumkiidha waa kii hore iyo mid isagu kol haddii waxaan isbedel yimi ina way isku khilaafsan yihiine daliil kale ama qiyaas ha noqoto ama wax kale daliishado xukum kale masaladii damba siiya labadii baa laysugu khilaafay markii labadaa laysku khilaafay kii isagu lahaa xukumkii horean baaqi ku noqonaya oo ma bedelayo ayaa muxuu xujo ka dhiganaya istisxaabkan ayuu daliishanaya uu leeyahy dee markii hore waynu ku ijmaacsanayn xaaladu taabay ahayd ilaa aan helayo wax bedela oo dee xukumkaa hore waxaan uga tagaa ma jirta xukumkii hore baan fadhiyaya ood haysanaya bal waa tan misaalkii wa misaalu dalika istidlaalu man shaksi daliishigii weeye yaquulu odhanaya ina almutayamima kii isagu mutayamimkaa ee gebagabaystay idaa ra'aa hadduu arko almaa biyo fii asmaa'i salaatihi salaadiisa dhexdeeda lam tabdul salaatuhu salaadiisu ma burayso maxaanay u burahayn lianna alijmaaca ijmaaci muncaqidun wuxuu ku guntamay calaa sixatiha sixadaas salaadaas sixadeeda qabla dalika qabla ru'yati ilmaa intaanu biyo arag salaadiisii u galay dee saxiix bay ahaydba fa astasxibu markaa waxaan iska wadanayaa hada alijmaaca ijmaaca salaadani inay saxiix ahayd intii aan dee arrin wasfigan dambe iman ee aragtidan biyuu iman tii baan iska wadanayaa ilaa an yadulla ilaa uu tilmaamayo daliilun daliil oo daliil kale aan helayo oo meesha u daliishado meesha daliil kalema yaale waxaa la daliishanaya waa istisxaabkii calaa ana ru'yat almaay biyo aragtideedu mubdilatun inay mubdil tahay horta masaladan in ah dee ruuxu hadduu isagoo weysaystay oon weli salaadii gelin biyo uu helo wuxuuna u weysaysanayay cadam alwuduu ay cadam alma ay ahayd dee kolley waa inuu tay u weysaysanayaayo tayamumkaa kuma tukanayo taasi waa masalo haddii dee uu isagu waxa weeyaan biyii waayo oo waqtigii salaadiina gaadho tayamumayna salaadani inay dee taas ilaahay baa subxaana watacaala aba dee taa inoo jideeyo bedelkeed inoo jideeyo insaa lagu tukanayana wax khilaaf oo kale kama taagna ee masaladu maxay tahay ruuxii waa weysay waa tayamumay isagoo dee tayamumkiina kollay dalabkii hore biyaa u horeeyo ina ilaahay baa yidhi fata markaa fain lam tajidu waay oo haddii aad dee waxa weeyaan biyo aa weydaan fatayamamu saciidan dayiban oo marka la waayo dalab baa markaa jiraya doondoon baa jiraya wixii la waayo oo wax la doondoonay wixii baa u horeeyey intii karaankiisa ahayd waa la yimi markuu tii waayey buu tayamumay markaasoo salaadii buu galay dee waa wixii waajibkiisa ahayoo salaadii laakiin maxay tahay isagoo salaadii ku dhex jira ayuubay biyo si un ugu arkay biyo unbuu si un u arkay u yimi waa salaadiina weli kamuu bixin bilowgeedii waa kan oo dee hadduu imika eeg dhammaysto salaadii oo uu dhammaystay biyii uu helo ku celin bay timaadeen oo ku celin lama yidhaaheen oo wixii waajibkiisii uu gutay imika laakiin camalkii baa socdaa camalkanna waxa weeyaan dee weysa markii hore dee ay ahayd dahaaradeedii oo ay ahayd tani badiilunbay ahayd waa tan wixii laga bedelka ahaa laga maarmeen la helay maxaa xukunku noqonaya culimada qaar waxa weeye waa masale halkan ay isku khilaafsan yihiin aimada qaarkood waxay leeyihiin dee kol haddii uu biyo arkay weli salaadiina aanu dhammaysan salaadii ha ka baxo ha weysaysto oo markaa taasi way burinaysaa bay leeyihiin wujuudulmaa halkan oosta qabla salaad buu u burinayo bacda salaad salaada dhexdeedii u burinaya kuwa qaarkoodna waxay leeyihin kol hadduu salaadii dee ku galay taas iminka salaadii kama baxaye salaadii wuu iska wadanaya bal markaa waa taa masaladu haddaba qolooyinka istisxaabka xujaysanaya maxay leeyihiin dee intii aanu salaadan biyahan la helin en waxaan isbedelin ijmaac baa jiray in tayamumka salaada lagu tukanaya ijmaac bay ahayd laakiin maxaa meeshii dhacay salaadanna markuu galay inay salaad saxiixa a tahay iyaduna ijmaacooday ahayd laakiin maxaa meeshii isbedel isbedel bayar baa yimo biyihii markii hore dee aan le waayey ee la-aanteeda loo tayamumay baa la helay salaada dhexdeedii baa la helo wixii ay ku ijmaaceen baa wax iska bedeleen khilaafay masaladii markaa noqotay kullina waxa iskaba jirta marka saasoo kale dee waxaweyaan mowdic khilaaf ay tahay mowdica khilaafka waxaa lagu kala baxayaa nas baa lagu kala baxayaaye masale kaloo lagu ijmaacsanaayo dee tan ay wax iskaba shabahayaan meeshii nisaaca looma daliishado oo ijmaacu meeshii khilaafka dee ma noqonayo daliil markaa saasa ma noqdo oo macnaa dee ijmaacii looma daliishado mowdicii nisaaca looma daliishado na ijmaacii kale halkan ma soo gelayo ijmaac wixii isuma rogayaane bal marka haddaba qolooyinkan haddaba iyagu daliishanaya istisxaabkii waxay leeyihin dee markii hore kol haddii aynu isku waafaqnay oo lagu ijmaacsanaa salaadani inay saxiix tahay qabla ru'yati ilmaa oo wuu tukanayay way socotay salaad saxiixa ay ahayd qabla ru'yati ilmaa tii baan wadanaya waa saxiixun xukunkii hore ee ii sugnaaday ayaan ku sugnaanaya lagu ijmaacay marka waa ijmaacii buu xujaysanaya laakiin mowdic khilaafku uu xujaysanayaaoo ah waa ru'yada biyaa markay dhacday dee aragtideedii salaada dhexdeedii marka inaan helaya wax cadoo iga kaxeeya kaas xukunka hore iga bedela oo caddeeya aragtida biyuba inay wax buriso cadeeya iyada tii baan iskagala sugnaanaya dee qoloyna may waxay leeyihin waa meel nisaaco ijmaaca lama xujaysanayo bal markaa istisxaabka ijmaacu waa kaa waa nooc noocyadii hore ka daciifsanaanaya wahada noocu noocani huwa maxalulkhilaafi waa maxal khilaaf oo haddii kaa hore ee nas sharciya markuu jiray ama xukum sharciya ama xukum caqliya onu iska wadano ilaa wax bedelayaa jirin dee khilaafku aad buu u yaraaba kaasba ama waa la xujaysanayay imanka kan waa waxaweeya maxal khilaaf weeye fa aktaru lxanaabilati xanaabilada intooda badan iyo wa asxaabu abi xaniifata washaaficiyi calaa annahu laysa bixuja waayo shaaficiyadu way qaybsayiin halkan inaanu xujo ahayn bay kuba tegayaan lianna alijmaaca ijmaaci inamaa dalla wuxunbuu tilmaamo ina tusay calaa dawaami salaati salaada in la daa'imayo maxay xaal alcadam waa marka aan biyo jirin intaasaa ijmaacu ahaa oo salaadii waa lagu galay markaa in waxa weeyaan salaadii la daa'imayo la yskaga jirayo inta aan biyo la helin ayaa ama biyo marka lala yahay ayaa ijmaacu ahaa faama maca wujuudi ilmaa amaa iyadoo biyihii ay jiraan salaadii baa layskaga sii wadanayaayo layska daa'imayaa taasi ijmaac ma jire fa huwa mukhtalafun fiih waa mid laysku khilaafsanyo waa buraya iyo ma buraya ayaa meeshii taalla walaa ijmaaca maca alikhtilaaf kol haddii ikhtilaaf jirana dee ijmaac ma jiro ijmaac aad xujaysatoo tidhaaho kii horaan wadanaya ama meeshii ijmaac isma rogayso oo dee wixii laysku waafaqsanaa ama lagu ijmacsanaa waa marka cinda cadam ilmaa salaadii in layskaga jirayo ee salaadii waa lagu sii jirayaa iyadoo biyihii la arkay taasi meel ijmaac maaha waa meel khilaaf marka ijmaacii halkan looma xujaysanayo ee masaladan khilaafka وqاaل bcd اusuliyiin واfuqaai bal taas usuuliyiinta iyo fuqahada barhkood waxay yidhahdeen inahu xujatu may halkani waa xujo oo kol haddii ijmaac sifo uu ku guntamay adugu ijmaacii baa layska haysanayaa ilaa wax cadoo bedelaya taa la helo وبه قال داود الظاهري واختاره الآمدي وابن الحجب وابن القيم وغيرهم qaala shawkaaniyi wuxuu ihi walqowl thaaniy qowlkan labaad oo ah in halkan la xujaysto oo maxalkan khilaafka ijmaaca hore loo xujaysto ina waa wax keliya uunoo wasfiunba isyar bedelee huwa raajixu qowlka raajixa weeye lianna almutamasika ninkan isagu haystee xujaysanaya haysashada waa xujaysi bilistisxaabi istisxaabkan dee xagga ijmaaca kaba yimi baaqin calaa aslin qaa'imin fiima markaa calaa aslin asal meesha jiray oo ah dee xukum laysku waafaqsanabaa jiray oo asalkuna waa inuu ijmaacaasi jiro wax bedelaya haddaanu jirin kolada masaladu tii tahaye asalkaasuu baaqi ku yahay qaa'imun fii maqaami lmanci waxaanu taagan yahay mancin maqaamkeedoo ah wax bedelaya inaanu jirin waa kale dee ma hayo wax daliiloo doorinaya anugu markaa kor haddaanan helin wax daliiloo taa doorinaya kaygii horaan iskagaba sugnaanaya taasuu leeyahy koley irshaadulfuxuulla cibaaradii ku sugnayd baaqin cala alasli ayay ahaydba markaa kale ano cibaaradaa eegayaan tan calaa aslin qaa'imin aanan u odhane calaa aslin cala alasli kol haddii cibaaradii irshaadu fuxuul ahayd aan isaga rafcisayoo baaqin cala alasli asalkiibuu baaqi ku yahay oo dee asalkii markii hore oo wixii ay kuba ijmacsanaayeen qaa'imun fii maqaami lmanci waxaan u taagan yahay maqaam manci oo ah inuu leeyahay dee wax bedelaya iyo wax xukunkaa doorinaya ma hayo kol haddaanay taasi jirin anugu asalkaa horaan iskaba sugnaanaya ama iyada haddii tan laydhaha calaa aslin qaa'imin fii maqaami manci asal dee mancin maqaamkeed kuba sugan oo ah dee wax markaa xukunkaa bedelaya inaanu jirin bal matalan mancinteed bal taasna malaa cibaaradiisa dambe waa wax ay yar keeni karta markuu hadalka si yar tafsiilinayo ama niqaashkiisa tilmaamayo bal taas bay falaa yajibu markaa ma waajiba haddee ruuxi kol hadduu asalkaa baaqi ku caleyhi korkiisa kan alintiqaalu canhu asalkaa inuu kaba guuro ilaa bidaliilin daliil u mooye yasluux lidaalika daliil intiqaalkii keenaya oo xukumkii bedelaya u suubada u mooye inuu ka guuraa oo asalkii horeu hayste ka guuraa waajib kuma noqonayo faman idacaahu ninka daliil markaa sheeganaya oo wax bedelayaa jira odhanayaana jaa bihi kaasaa la imanaya dee isagu laakiin asalkaasi iskaga dheganaanaya laakiin nuuqisha daalika arrinkan ama hadalkan istidlaalkan dambe waa la niqaashay oo waxa lagu niqaashay bianna albaqaa'a cala alasli alqaa'imi asalkan qaa'imkaa baaqinimada lagu baaqi noqdaa marka cibaaradani waxay keeni in laydhaa calaa aslin qaa'imin fii maqaami lmanci sida marka dambe aydha bianna albaqaa'a cala alasli alqaa'im asalkan qaa'imka asalkan dee meeshka hore saabitka ahaa ee ah masaladan suuradan lagu ijmaacay baaqinimada lagu baaqi noqdaa inamaa yakuunu maca annasi aw alcaqli waa marka ama nas hore oo aad wadanaysaa jiro xukumkiisii ku dee mustamir noqonaya ilaa wax bedelaya uu jiro ama caqliga wuxuu wada waa baraaadii caqliyada ahayd oo dee iyadu markaa cadam maxdiyo ahayd bal taasoo kale labadaasaa lagu baaqi noqdaa ama waxa weeyaan baaqinimada iyada asalkaa lagu baaqi noqonaya labadaasuu kaba yimaada ama xiina yakuunu markuu noqonayo waxaan daliiluhu daliilkiisu alijmaac ijmaacuu noqonayo falaa waayo dee meeshii mowdicin iczaac bay noqotay meel laysku khilaafsan yahay ijmaacii looma xujaysanayo dee waxay noqonaysaa uun xujadu wuxuu noqdaa in nas la helo ama wax kale la hele laakiin meel laysku khilaafsanaa ijmaac suuro kale oo ay ku ijmaaceen dee xujo uma noqoto لأن الإجماع إجماعا في مسألة التيمم تيمم كمسألة هذه مثلا مشروط بالعدل وحيداء وشرط يسواها وحن إنبياء إلا لا يهي oo markan ay ijmaaceen ee sixata salaad ku ijmaaceen meesha qayd baa yaalay ama shardi baa yaalay ah dee waa cadamulmaa waa inaan biyo jirin taas bay ahayd falaa yakunu markaa taasaa ijmac jiro falaa yakunu ma noqonayo ijmaacaasi daliilan cala lwujuud cinda alwujuud marka biyihii la helo dee inay noocu wuxuu lahaa waa cinda alcadam ayuunbaaba ijmaacoodu ahaaye cinda wujuudi ilmaa kii inta loo soo raro ijmaacaasi daliiluma noqonayo ijmaaca looma xujaysanayo ina shardigii meeshii ma yaallo ma jiro markaasaa daraaddeed baan dee ijmaaca loo xujaysan fii mowdici nisaac looma xujaysto ama meesha nisaac looma xujaysto bal adigu kolley marka istisxaabku ijmaac yahay suurana waa tan aan aragnay kuwa hore lama mid maaha khilaafkuna waa xoog leeyahay waana tan wujuhaata nadarka barhkoodu inoo sheegay masale yar oo tadbiiq noqotana waa inoo sheego dee masaa-isha meelahan ay u kala xujaysteena dee ninba inay sibuu imika kan kale ijmaac kale ayaa la caaridi lagu caaridi karaayo inta ay biyo jiraan dee inaan la tayamum ahayn waan ku ijmaacsanayn dee markaa maanta tanna suurooyinkaasay kaba mid tahayoo wax iga bedelayaa xukunkaa ma jirto biyo waa jiraan baa ijmaac kaloo suuro kaloo de ay kuwa ijmaaceen baa loo qalbin karaa saa daraaddeed ijmaacu meeshii nisaaca xujo ma noqdo ee laakiin naska ama daliilka caqligaa ama xukmiga caqliga baraadaas ayaa de ah wax dee la odhanaya anugu halkii horu baan joogaya kii horun baan baaqi ku noqonaya wax iga kaxaynaya ilaa intan helayo haddaba bal anwaacdii waa inooga wada hadlaya wa min aladilati adilada waxaa ka mida calaa sixati alistidlaali bilistisxaab adiladan ina tusaysa calaa sixati alistidlaali in la daliishadaa inay ansaxaysay ama wax saxiixa tahay bilistisxaabi istisxaabka la daliishado maa cada nawca raabica noocan afraad ee ijmaaca istisxaabu lijmaac ama istisxaabu lxukmi thaabit bilijmac wixii aan ahayn kaas iyada balkaa waa saddexdii suure ee kale qowluhu tacaala ilaahay qowlkiisii baaba adiladii kaba mid ah ilaahay yidhi faman jaءahu mawcidaة min rabbihi faاntaha falahu ma salafa wamrihi ilى allah waa ribadii ruuxa ay u timaado mawcido rabbiga xaggii ka adhista aayaadkan taxriimka kuba soo degay ee fantaha ka joogsada markaa dee ficilkiisa ribadoo kale uu kuba dhaqmayey iminka markii loo diiday layidhi waa xaaraam fara ka qaada falahu maa salafo wixii intii aanu mawcidadani aanay iman taxriimkani iman ribo ee uu qaatay ee uu haystay ba wixii hore tegay isagu u sugnaaday oo kaasi inay xukumkani marka imikuu yimi imikunbuu ugaba bilaabmayaa taxriimku wixii hore waa iska leeyo soo celi lama odhanaya ama dadkii u celi wa amruhu ilallahi amarkiisana ilaah xaggii bu aday bal aayaddu xaggee wajhu dalaalati dalaalada wajkeedu aayadda xagga istisxaab in la daliishtay inooga caddaynaysaa waxa weeye annahu lama nasala taxriimu riba ribada taxriimkeedii markuu soo degay khaafo waxay ka baqdeen dadki eeg markii muminiinta ahaa way ka joogsadeen horta wixii farahay ka qaadeene haddana maxay ka baqdeen min alamwaali almuktasabati min ariba xoolihii ay markii hore ka shaqaysteen ribay haysteen waa xoolihii hore ee haysteen dee ribada xaggeeda ugaba yimi qabla taxriim taxriimka hortii ayay ka baqdeen oo yidhahan tani bilow waxaana xaaraam yihiin fabayanat ilaayatu aayadda waxay caddaysay ana maktasabuu qabla taxriim taxriimka hortii wixii ay kasbadeen cala albaraa'ati alasliya bara'adii asligeeda waataynu soo aragnay oo waxa weeyaan ruuxa dimadiisu takliif ama amar iyo nahyo saaranimo jiro mashquul kuma aha ama beri bay ka tahay ilaa la helayo wixii dee keenayey marka ilaa inta aan la helin amarka ama nahyigaasba dee waxaan xukum sharci oo waxaan ku tacalluqay maba jiro taas weeye haddaba wixii ay kasbadeen qabla taxriim cala albaraa'ati alasliga inay looma diidin oo lagama nahyine bara'ada asliga ah oo inaanay dee markaa takliif dimadooda beri kaba tahay ah wax markaa loo diiday aanay ahaynba ah tiibay kuma sugan yihiinoo fahuwa xalaalun walaa xalaal weeye walaa xaraja calayhim fiihi xarajna xaggaa iyo celiil ugama imanayo wamin adilati adilada waxaa ka mid ah istidlaalka istisxaabka sixadiisa inoo cadaynaysaa ana maa sabata wixii sugnaaday fi zamaani lawali zamankii hore ku sugnaa ee hore waqtigii hore jiray oo min wujuudi amrin amar wujuudkiia aw cadamihi cadamkii ah walam yadhar zawaalu zawaalkiisna aanu muuqan oo wax bedelaya oo ama hadduu cadam ahaana sugaya dee wixii bal maalan wax sugaya hadduu markii hore ah wax jiray ha wujuud ahaana wax anfiyaya aan la helin fainahu yalzamu bidaruura daruura ahaan waxa u laazimaya walbadaha waa dee iyadoon waxaan uga baahnayn ijtihaad iyo fikir dheer iyo waxyaalaha sirooraad badaaho an yaxsula inuu xasilo addannu danni uu xasilo bibaqaa'i baaqinimadiisa uu baaqi yahay kamaa kaana si uu ahaa inuu ku baaqi yahay waalcamalu bidanni waajibun axkaamtan sharciga marka la eegiya waxyaalahan furuucdana dannigii qaalibka ahaa markaas waayo adiladii dalaaladeedu ay dani ahayd ama subuudkooda uu daniga ahaaba dee arrinkay faa'iidaynaysa dani buu ahaaye danigaa in lagu camal falaa waajib buu noqonaya watana maxay tahay koliba waxa weeyaanun waa waxa istisxaabku yahay maa sabata fi zamani alawal min wujuudi amrin aw cadamin in taasun weeye istisxaabku wax markii hore u jiray waxan ama markii hore ma jirin marka maxay noqonaysaa haddii la helo wax taa bedelaya waa sax uu bedelmayba haddii aan la helin wax bedelaya dee wixii markaa hore kaa arrinkaa hore jira xukunkiisu aha unbaaba iska wadanaynaa xukunkii unbaa inoo mustamir noqon ama cadamkaa hore jira unbaaba waxaas mustamir inoo noqonaya haddaba bale wuxuu leeyahay arrinka caynkaasi haddayna ogeyn waxaasi markii hore inuu sugnaa iminkana aynaan helin wax bedelaya dee maxaa dannigeeni meeshii imanaya oo dani markiiba ah inoo soo boodaya oo daruuro ahaan inoogu xasilaya wixii inuu sidiisii uu yahay inay isma bedelin wax bedelayaa ma jirin ama cadam ha ahaade ama wujuud haba ahaadee ee dani oo lagu camal falaana waa tan axkaam badan oo sharciyaba umuuro daniya ama adilo daniya loogu camal falaa ومن الأدلة أدلة وحكم إذا أيضا وإثناء دليل حق بدنا قيام الإجماع إجماع أمضى أو كبا حصلي على اعتبار الاستصحاب استصحاب كإن لا فيريو لا اعتباريو في كثير إن بدن ومن الفروع الفقهية فروع الفقهية كاملة ودي اليقين لا يزول بالشك قاعدة آد وينودا بل مركا وحا أي تهي وحرا له بي أيا لودانيا وللي شكيا دبيمي ما بدري كره waa istisxaabkan bal markaa in badan oo furuucda fiqiga ka mida ayaa istisxaabkii lagu dhaqmay oo lagu camal falay taasna welibana laysku waafaqsan yahay markaa taasna maxay kaga mid tahay adilada inoo cadaynaysa in la deliishanayo istisxaabka la deliishad marka aan dee deliil kaloo gaaroo la deliishadaa jirin فروعدي maxaa ka mid ah dalika ka baqayl wuduuy waa masalada aan markii dhaweyd soo maray iyo wal xadathi xadadki ومعنى الروح هذا ويسا قبي والشكي كي ما ده ترى ويسا مية كاتشة مسكة ما تشبن ويسا قبا waysadii horaan wadanaynaa haddii aan weyse qabin oo shaki ku yimaado talo miyaad weysaysatay mise maad weysaysan ma weyse qabo ha weysaysto xukunkii hore inoo sugnaaday ayaan wadanaynaa waana dee noocan istisxaabka waana kii la odhanaya alyaqiin laa yazuulu bishak waayo waxbaa yaqiin ahaa shakigan imarka daarigii ma bedelayo wasawjiyati zawjiyadii haweenaybaa dee waxawey ama nikaax baa sugnaa nikaaxii wax bedelaya haddaanu jirin shakiya waxyaalahaasiyo umuuro taas kuma bedelmayo nikaaxii baa jira milkigii hore la ogaabaa jira ilaa wax bedelaya laga kamaa taqadama maca wujuudi shaki fi raafica ujeedadu waa waxyaalahaas baaqinimadooda ay baaqi noqonayaan maca wujuudi shaki fi raaficiha wixii rafcinayay shaki laga shakisaya iyaduu jiro oo macnaa intaba shaki baa kuba yimi weysadii baa shaki ku yimi xadadkii baa shaki ku yimi zawjiyadii baa shaki ku timi milkigii baa shaki kuba yimi wixiina wax hore sugnaabay ahaayeen may tii horaa la wadanayaayo shakigan ictibaar ma yeelanayo haddaanu yaqiin xadeed gaadhin iyo wax lahuba aanu noqon bal markaa taasna waxay ka dhigan tahay istisxaabka lagu camal falay kaba dhigan tahay marka waa adilada inda istisxaabka la dariishanayo inoo cadaynaysaba هذا وقد استنبض وإلا صبحين الفقهاء فقهاء بعض القواعد قواعد أهمية أصول بعض وقواعد الفقه أيضا أي من الاستصحاب استصحاب كم كبقى تيمية وأدلتي أدلتي ومن ذلك قواعد وحكامنا الأصل بقاء ما كان على ما كان وهلكي برادي عقلية هيدبا أصل وحوي ويده وحيانا قيد كلام مركا نصوص لغو باقي نقونيو بقاء ما كي باقي نمدي لغو باقي نما اوتشرو وباقي يهي كان أهادي وحي لغا إنو تشرو على ما كان سيقو أهاي ومركي هر اوتشري أما وكبصنا إنو باقي كي يهي أي أصل حتى يثبت تغييره إلى تغيير كيسو سغلاني مركا تغيير كيسا دليل بان إن دليل الله لا تغيير كيسي هذيك أصل قوة كان الأصل في الأشياء النافعة الإباحة وهلك حضر إباحتي أشياء النافعة waxaa asal u ah alibaaxa oo haddii dee shay naaficaana erogo waxyaalahan imika dee la samaynayo iyo mantuujaadkan imika soo baxay oo kale dadkii manfacay u leedahay wax dee mafsado oo inoogu muuqda ama daahira ama khaaliba ama dee waxaweye masaawiya haba noqotee maba jirto naskaarana uma hayno maxay noqon ashyaada naaficada waxa u asalay ibaaxo oo muntajaadkan imika waa waxaan ku tadbiiqin karno wixii dee fasaad kale aanaan ku ogeyn bal markaa taasna maxay tahay waa dee inagoo xukunkaa wadanayna guud ee ashyaada waxa u asalaa naaficanayno weliba masaa'il juzi aan kuma tadbiiqsanayno alasl fi lashyaai daarati ataxriim ashyaada daaradaana waxa u asalaa taxriim waa halkaa masaladan koo soo baxnay casharkankii ka horreeyey alyaqiinu yaqiintii laa yazuulu bishaki tadna waa qaacido weyne qawaacidii shantahayd kaba mid ah shaki kuma suulo alaslu bara'atu dimati dimadu inay beri ka tahay min altakaaliif walxuquuq takaaliiftii xuquuqdii ilaa wax shuqlinaya la helo taasna waa xukun weyno dee iyadu waa xukun caqliya ayuu noqon laakiin waxa weeye waa dee arrin weyno waxyaalo badan ay kaba ratibaan alaslu oo dee kolkol dacwooyinkiiyo waxyaalahaasba keenta hadduu ruux ruux waxu sheeganayo dee maxay tahay alaslu bara'atu dima kii wax sheeganayaa looga baahan yahay xujo cad oo ruuxan dimadiisa shuqlinaysa inuu la yimaado takaaliiftii sharciga ahayna waa wax loo xujaysto haddii bal matalan bishii rabadaan waana ognay soomkeedii laakiin bil kale soomkeed oo kale dee inay nas sharciya oo aynu haynaano aanu jirin alaslu bara'atu dima oo waxa weeye takaaliif oo wax shuqlinaya iyo wax amriyo shariicadii ka sugaya haddaanu jirin de waa inaanu xukumkaasi jirin oo kale alasl fi dabaa'ixi ataxriim waxyaalaha dabaa'ixda ah ay dee shuruud gaaray leeyihiin dadka qaar waxay gowraceen unbaaba la cunaayo nin kasta gowriciisa lama cuno marka waxyaalahan dee dabaa'ixda asalku waa taxriim oo dee waa kii xalaasha ahaayee dabxigiisu ama shaksiga ha noqoto ama wixii sii loo gowracay ha noqoto wixii taa xalaalnimo lagu ogaan baa xalaal kaba ah alasl fi lcuquudi washuruudi asixa xagga cuquudda iyo shuruudana waxaa asal u ah sixo in lama abdalahu sharcu kolleyna waa qawaacid meelo qaarkood dee tafsiilkeeda ama dawaabid ay iskuba khilaafi karaan laakiin waxa weeyaan cuquudda iyo shuruudana maxaa asal u ah asixo oo waxa macnuu yahay dee caqdi kasta ama beec ha noqda ama suuro si kastoo lagu tabaayucayo ama lagu tacaamulayo oo caqdi dadkii uu dhex marayo asalku waxa weeye xagga cuquudda maaha sida cibaadaadka oo kale asalku waa ibaaxa iyo jawaas buu ahaa marka waa inuu ansaxayo haddii aan sharcigu wax burinayo dee waxyaalihii ama sharcigu sida qararkii iyo maysirkii iyo waxyaalihii kale iyo jahaaladii iyo waxyaalihii burin jiray xagga sharcan aanu jirin shuruuduna waxay ka dhigan tahay laba kasta wixii ay ku shuruutameen ee dee xaaraaman xalaal ka dhigayn xalaalna aan xarim ahayn oo kale inay dee iyadana loo fulinayo oo iyadana ay sixo tahay wixii lagu shuruutamay wixii sharcigu buriyo waa sida kaa xaaraan xalaal ka dhigaya ma xalaal xarimaya uun taasun mooyaane wa tafsiilu dalika laa yatasicu lahu lmaqaam umuurahaasoo qawaacidan oo la sharxo ee kitaab kutub kale ama fani kalena way leeyihin maqaamkuna waasac noqon maayo laakiin wuxuu leeyahy waxyaalahan oo dhami istisxaabkii bay kaba imanayaan waa waxyaalaha horoo jira oo inoo sugnaado aan iska wadanayno ilaa wixii bedeliya la helo iminka marka nira ilaa ma abdalahu sharcu de wuxuu noqonayaa sharcigiibaa xukumkaas bedelay ama ti kale caqdigii markaa uma baahnin caqdigii ama shardigii in layna yidhaah nooca shuruudaasa ama nooca cuquudaasi caqdi kastoo soo baxo imika xaadiso waqtiyadeenna yimid waa waxaan ku tadbiiqin karno waxaan odhanaynaa caqdigaas dee kol haddaan shariicadii waxyaalihii ay burinaysa dawaabidii guud ay burinaya aanu jirin caqdi saxiixa shuruuddii ay cidigasho mucaamala ay kaba dhaxaysaana sixa asalkeedu yahay waan wadanaynaa markaa ka wixii sharci buriye uu mooyaane oo waa jaanibka istisxaab ay kaba noqonso allah subxana watacaala aclam بسم الله الحمد لله والسلام على الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم زدنا ولا تنقصنا وكرمنا ولا تهنا وعدنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وربنا وارض عنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه